labaati ilaa madii febraayo sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii geeka haatow yaa la aasaasay ciidamada asluubta soomaaliya oo ay ciidamo si gaara ankaxil saaran ilaalinta xabsiyada dalka iyo maxaabiista gajarta munaasabad kooban oo ku dhiidi xarunta ciidanka asluubta baydhaba waybaa ku qayb galay saraakiil ku tirsan ciidamada shal duwan ee dalka wayna hadal kooban ku jeediyey taliyaha ciidanka asluubta koonfur galbeed mudane aadan cali axmed weyna ishambalyan diray dhammaan ciidanka asluubta soomaaliyeed gaar ahaan ahaan koonfur galbeed taliya aadan cali axmed yo sheegay ciidanka asluubtiyo mudanyin ammaan iyo dhiirigelinka eedan shaqadiiyo ku qabadan deegaanada koonfur galbeed waynu is umahadnagay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan meerkasroog ciidanka asluubta ku sugayay sareeyaasha saraalka higeenada dableyta alfilaha haasasho iyaasho hambali hambalyoo dhaha khudbaday geedaan dhakada doon hoob ilaahay karaadha nagada boqolkiiba boqolkii korta ciidanka asluubta qiibta koonfur galbeed muqdisho tafa tafaayan hoob ilaahay karaadha naga inkastoo hataba qiimo nooma goyin ciidanka asluubta soomaaliyeed qiibta koonfur galbeed waajibaadkii lahaayey oo gududahaayey labaati afartan teegayi difaaca ka qiib qaadadahay maxaabiista dagaalada siona ilaaliyo haay ciida siinka mahadyaan ciida siin amaanan waxyaala isan qobateen oo labaati afartan teegintin dalkin iyona diintin iyo dadkinba difaaca haytan maalintii habsugun lafuraa iyo hati geeka weji badan aan dhaheey maylanku mahadyan ilaahay kasoo ka taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal maxamed cabdiraxmaan aadan soo naqaydshadiistis ciidanka asluubta dhismi meelkaas oo roog meel badanoo hata geeka haay aan absanka dhisnayn meel badanoo ciidan asluubeed aan roogna yaa geeka tababarnaa hiri unahadow ah haddii lama boqol qof hanin dareerta ciidanka asluubta awlaha tababari ha naqashadiitis lamaad wali qobadii taariikhdahu saasa maylasiinka baahinka waajibaadka ini gudubta shaqada ciidanka asluubta magaaji nagna waaba mal isweydiya mar lamaad iyo mar saddexaad langeeka ciidanka asluubta isbaarilaha qobadii mihiri lanka sharaf badan ciidanka asluubta ma largo mahabisa ninka fokon howlaana boqolkiiba boqolu taas marka mahadyaana ilaahay ku mahadyaan ina sii laba raabtan shaqadii kala dambeeska ciidanka asluubta magaagase lankala dheel sharaftilahayta ciidanka asluubta hannagati waa bargaan intu marka kubilaawnay dadgeera inta ku kubilaawn sidiid qof anta kiin fidhiyan leerjari geeka ciidanka asluubta madi maadaama amnigan ka qeyb qaadahay habsigaas ilaaliyahay motoor melka dhisi ilaaliyahay habsiga mahabis ilaaliyahay meelooba teegani meel ciidamada qalabkiisa yaa kala qeyb qaadadahay taas ma sheen ilaahay ku soo jaraal mahad abdiraxmaan aadan sheen imaamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweynaha cabdiasiis maxamed lafta garen kowkay habsigaasay dadaal isu dhiibi geeg dhul inta dhan nin yaal ciidanka asluubta oo madaxweyne aan ka daagi tan wal ini lisay labaraab unu shaqadii unu lahayni waajibkii unu lahayni gudun kala dambayska dishibliinka la ilaali magaaga ciidanka asluubta ha nagadi beerawyo ha nagadaayan guryaalkii ha nagadaayan welwelwii hanagada doona hoo bilaahi ka raali nagad taas ma taliya ballan qaadi warkii maka dheeradaw mar lamaad mar saddexaad mayn hambalyeeyey ciidankii asluubta meelwelba ka suganyi geeka sidag meelwel goobkasan teegayi biay sabab ciidanka asluubta asaas yahay konton iyo afaraad konton iyo afaraad lakuroogsan osan ciidanka asluubta intaasaha jari aasaasi iyoona geeka meelaha ta marahaay burburkii dhato ciidanka asluubta abajiya isbaari ma dhikan malaha ka sheegna ciidanka asluubta maan marka sheegi doon hoo bilaahi karaadhanaga magaagin hal ilaaliyoy warkii ma inka bahey hambaliyo hambaliyo ciidanka asluubta meel walba geedka ku suganyi